You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan dhegeystayaasha qaayaha qiimaan halkan waa tiriisia codka afka soomaaliga anaa xamdi axmed cali aan la socodsiinay habeenka soo talaadaha siddeedii barhka ilaa sagaalka iyo barhka dhegeysi wacan brograam xiisan ayaad wehayna hadduu ilaa yirahdo caawa wixii warar ahaa khaasatan doorashadii qaranka waddankan austraaliya ayaa si xawli u socota hadda isbuuc ka yar ayaa ka dhiman sabteeda soo socota weeye hadduu ilaa yidhahdo marka la kala ogaanayo in ra-iisul wasaarihii dalka hadda soo maamulayhay saddexdan sane lasoo dhaafay uu sii joogi doono iyo inuu nin kaleete uu bedeli doono marka arrimahaas iyo arrimihii kale iyagana jaaliyadaha khuseeyey ayaan idinla hadlaynaa liibaan ayaa caawaasna suuriya ila jooga la daadihin doona insha allah waliba qaybta dambe ee dhegeysi wacan dhegeystayaal waa tirisa codkabka soomaaligana xamdi axmed cali ee la socodsiinaya habeen kasoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan waxaad naga dhegeysanaysaan muddada dheerkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan a m sidoo kale shabakada internetka trca org au habeen kasta oo talaada ah waqtigan oo kale sideedii iyo barka ilaa sagaalka iyo barka xagga internetka adduunka meel kasta oo ka joogtay aad ka dhegeysan kartaa dhegeystayaal haddaan ku bilowno doorashada ee, ee, waddanka horta wararkiisa waxaa socota doorashadii ee, ee, federaalka dowladda dhexe ee saldhigeedu uu yahay cambera ee ay ku looltamahayaan dalkan yaa hogaaminaya saddexda sane ee soo socota inuu noqon doono ra-iisul wasaarihii sii joogay ee, ee anthony albanisi iyo oo hogaaminaya liberka iyo inuu noqon doono peter dutton oo hogaaminaya xulafada liberaalka iyo nationalka Ee, waxaa dhacday ee, ee, maalin dhaweyto laba maalmood kahor baan u malalayaa ee, do- ee, doodii afraad ee ugu dambeysay waxaa dhacday dhowr door doodood ayaa dhex martay doodii ugu horreysay waxaan u malanaya waxaa qabtay ee, sky ayaa qabtay oo midan ee, bay t v waxaasuu ahaa kii ka xigtay waxaan u malanayaa inuu ahaa ee, a b c ka ayaa qabtay kii saddexaad ee, waxaa qabtay channel nine midkii ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa channel seven baa qabtay marka ee, la- la- tii labadii ugu horreysay waxaa la yidhi ee, waxaa ee, guuleystay oo la siiyey codka ama, ee, tii ugu horreysay waxaa la siiyey ee, ra-iisul wasaaraha antony albanisi inuu ku guuleystay doodaas dadkii meesha joogay iyo waxnacaaso kala a b c ga isaga dad ma ayna joogin wariyaal bay ahaayeen ee, khubaro ah oo su-aalo su-aalahaya laakiinse guud ahaan waxaa la yidhi loo argahayey in uu ra-iisul wasaaruhu ku guuleystay sababtoo ahaa xataa waxay lagu qasbay ee, mucaaradku inuu raaligelin bixiyo markii uu ku degdegay arin warka ee, si ee, lama filaana usoo gashay oo dhahaysa in ee, heshiis ay suurtagal tahay inay heshiis galeen dalka ruusha iyo indonesia oo saad ogtay dad badan ay ogyihiin daris aanu nahay dal aada u weyn oo aada u muhiim aan u ahaa inay indonesia ay heshiis galeen in diyaaradaha ee, duqeeya wax duqeeya meelaha fog wax ka duqeeya diyaaradu waxaa weeye saad ogtihiin bandha waa kuwan dagaalka ee caadiga markii meel laisku dagaalamahayo la isticmaalo ee miigta iyo waxa lamid la dhaho kuwana waa kuwa loogu talagalay duqeynta keliya oo ka- ka qaarad ka qaaradoo kaleet ama intaas oo kilomitr dal ka dal intay ee, duulaan ee, qa- waxaa waxaana laga hadlayaa madaafiicda aadka waaweyn ay ka mid tahay xataa nuclearka uu lamid yahay xataa ee qaadahaya sidii markii midii uu maraykanku uu isticmaalay ee, hiroshima iyo nakasaka oo oo jabaanka ay dagaalkii labaad ee adduunka ee- ee dhacday oo kale diyaaradaha noocaas oo kale ee meel fog waxa u ka duqeeya ama maarata u qaada ee- ee maarata qarxa u qaada in looga dhigayo xarun dalka ee, indonesia ee, oo heshiis noocaasoo kale inuu suurtagal yahay Ee, ayay soo qortay mujalad ay leedahay ee, mujaladu runtii siday u tirana waxay ahayd un ee, indonesia ee, sh- russia ayaa arrintaa ka codsatay indonesia request ayay ku samaysay baa lidhi mar markaana ma ayna haynin wax inay indonesia arrintaa ka jawaabtay iyo in kaleeta waana wax iska caadi ah si markii hada loo fiiriyo Ru- eh, mar markii loo fiiriyo xagga caalamka eh, sida loo macaamilo eh, eh, haddii weliba public laga dhigo waa haddii public laga dhigo eh, waxay u badan tahay dalku inuusan public ka dhigaynin arin uu u malaynhayo in macnaha eh, arrintan laga yeelahayo laakiinse waa markuu dadku dalku uu public ka dhigo masalan hadda dal, dal hebel australia oo kaleeta waxay rabtaa codsi inay ka samaysato eh, eh, indonesia wuxuu doonama noqdee Eh, haddii ay u malaynayso in laga aqbalahayo oo arintaasi ay tahay arin sidii ay rabtay looga aqbalahayo indonesia ay u hirgelinayso waxay u badan tahay inuu dalku si dadban iyo si toosaaba uu u sheego arintaa oo uu dhaho codsigaas ayaanu indonesia u gudbisanay eh, welina jawaabtaan ka sugaynaa laakiinse haddii aynan ina haba yaraatay ogeyn ama ay u malaynayaan inaynan arintaasi dhacaynin inay sheegaan laba mid unbay un tahay inay rabaan inay eh, dad kale iyo carqaladeyn ku sameeyaan oo ay ku carqaladeeyaan oo ay ka dhigaan inay suurtagal tahay in loo ogolaado oo ujeedo kale ay ka wataan iyo inay macnaha aynan dan weynba ka lahayn oo ay aynan mataqaanaa eh, laakiinse mar haddaynan ogeyn inay jawaabtoodu ay noqonayso sidii ay rabeen inta badan dalka asaga ma ma sheego public uma sheegayo waxa kale u sheega waxay noqonaysaa hadduu sheegaba inuu si qarsoodiya u sheego ama wax la dhaho leaking ama informing miiriyaha ama dad la sheego arrinta marka meesha ku jirta waxay ahayd mujalad eh, laga leeyahay maraykanka oo arrimaha militariga ka eh, ka waranta wax ka bixisa ayaa soo waxay qortay in codsi ay raasho u dirsatay eh, weydiisanayso inay isticmaasho meesha weliba jasiiradda babwa la dhaho ee indonesia ka tirsan inay diyaaradahooda dhe- meelaha fog wax ka duqeeya ay lo- saldhig looga dhigo oo halkaa ay degaan waa dabcan arrin la iska garanaya marka arrintaasoo kale la sheegahayo eh, loo sheegayo dad kale codsigaasi inay xasaasi ay tahay aada xasaasi u tahay weliba hasan xagga maraykanka iyo quwadaha waaweyn haddana khaasatan china iyo wax meelahan socda oo ruuxkaas iska garan kara weyn marka waa iska caddahay inay arrintaasi ay ku jirtay ahayd ee carqaladayn oo kale iyo maaragtay testing in la tijaabiyo oo sidii reactionku wuxuu u noqdo sida ay kasoo qaado australia oo dabcan la ogyahay inay khusayso ay uga jawaabto ee arrintaa uga hadasho sida ay mataqaana indonesia arrintaa u waajahdo iyo maraykan saasu u waajiho iyo china waxaasoo dhan baa u badantay in lagu tijaabinayay si kasta ha noqotee markii warka uu soo baxay oo mujalada qortay waa doorashadii australiana waxaa isbuucii labaad bay ku jirtay dhiciisa lagu jiray aad xasaasi bay ahayd markaasuu waxa uu sameeyey mucaaradka peter dutton wax la dhaho overstep inuu ku degdegay oo uu arkay inay tahay fursad qaali ah uusan sinaba maartaqaana uusan u luusgarayn karin oynan u berdarayn karin si ay iyadoo ujeeddada u ujeedan ay tahay wax kaan ayn ahayn nabadgelyada dalka ee qaranka iyo xidhiirka uu la leeyahay indonesia ee xasaasiga ahaa ee aadka muhiimka oo ahaa sababto indonesia waa dal aada u weyn weeye waa dalka afraad xagga dadka dhaqaalaha ee south east asia waa dhaqaalaha ugu weyn weeye arrin la qira weeye isaga dhaqaalaha south east asia ugu weyn weeye dad ahaana dee ugu dad badan weeye australiana ay daris yuuna isugu dhow yihiin calaaqaadkooda uu meel darajooyin fara badan uu soo maray markii weliba arrintii east timor ay dhacday calaaqaadka australia iyo indonesia aad buu xumaaday laas baryihii dambe aad iyo aad buu improvement badan u sameeyey weliba khaasatan dowladdan xiriir wanaagsan bay la samaysay oo mataqaanaa weliba antony albanisi waqtigiisi uu macnaha u qabtay wayna soo baxday runtiisa arrinta idiin sheegi doono inuu xiriirkaasi uu aada u fiican yahay arrinta iyo marka mucaaradku wuxuu ku dhaqaaqay oo yidhi waa fursadda ugu fiican ee dadka australiyaanka argagax ku geli karo oo u dhihi karaan ah dowladdii saddexdii sane ee soo waday dalka nabadgelyada iyo noo xil saarnayd shaqo fiican mayna qabanin oo waxaaba laga yaabaa hadda diyaaradaha nucleerka laga yaaba hataa inay qaadaan ee russia inayba gurigeena dariskanaga lasoo dhigo oo halkaa ay joogaan waxnana ayna ka ogeyn heshiiskaana uu yahay heshiis soo dhammaaday oo dowladdu waxba ayna ka dhihi karin oo xataa laga yaaba inuu markaa calaaqaadkeena iyo ka indonesia uu raadeen ku sameeyo isagoo doonaya arrintaa marka inuu sii xoojiyo ayuu mucaaradkii wuxuu yidhi waxaan wararka hadda ka maqalay buu yidhi inuu madaxweynaha indonesia shaaca ka qaaday inay raasho ka codsatay in diyaaradahooda meelaha fog wax ka duqeeya dalkooda ay meel xarun ay ka dhigtaan arrintuna run ma ahayn sida marka dambe soo bixi doonta madaxweynuhu kamaba usan ka hadlinba madaxweynaha indonesia arrintan maba ka hadlinba waxay ahayd in mujalad waxay soo qortay oo iyagana ay kasoo xigteen uun dad maaratay u shaqeeya indonesia ama dadka shaqaalaha indonesia ama dad man high level wax dhacayso kale bay dheheen ayay soo xigteen laakiinse madaxweyne iyo wasiir iyo xataa wasiir lama sheegin isla markii marka waa isku shareertay hal mar baa waxaa dhacday argagixisa aada u weyn la yaab aha arrimahaasoo kaleetana australia runtii way aad bay uga yaabtay aad looga yaabay sababtoo ahaa indonesia loogama baranin ma aha dalalka dadka kale u yeedha haddana way ogyihiin inay xasaasiyad australia iyo maraykanka iyo ay ka qabaan raasha xataa naftigooda habi kumansi noqonayso sorry china ujeeda habi kuma noqonayso in arrintaasoo kale ay dalkani irresponsible iska noqdo oo uu saas mataqaana arrintaas kaga dhaqaaqo oo codsi intii laga samaysto inay dhahaan mataqaanaa aad baa looga yaabay isla markiiba waxaa dhacay marka muxuuha war wanaagsan bay noqotay runtii wasiirka difaaca ee australia ayaa wuxuu wacay waxa la dhaho counterpartigiisa wasiirka kale difaaca ee indonesia isla markiiba wacay markaas wuxuu yidhi arrintan maxaa ka jira markaasuu wuxuu toos ugu yidhi arrintaasi wax ka jira ma jiro wax aanu u ogolaanay ama aanu oo la hirgeliyey ama dheci doona ma aho horta ma omaanan ogolaanin buu yidhi fasax dhaqanka indonesia iyo wixii looga bartayna maba aha buu yidhi kumaba dureynin dhaqanka indonesia inay dalalka u kala hiiliso oo arrimaha iyo loolanka dagaalkii qaboobaa iyo dagaaladan kaleete ee isku hayaan inay u kala eexdaan oy dhinac ay siiyaan saldhig weligeedba indonesia loogama baranin sababto waxaa lagu yaqaana indonesia waxay weligeed non aligned xataa markii colwarka u socday ee adduunku u kala qaybsanaa westi iyo woso nito iyo woso iyo xulafadoodu ay u kala qaybsanaayeen indonesia waxay ka tirsanayeen dalal aan aad u badnayn oo la dhihi jiray non aligned oon macnaha inkastoo ay reer galbeedka u yar dhow yihiin haddana se aan si toosa xulafa oola noqonin labada dhinac midnanaba u noqonin oo inan wadankooda iyo dhulkooda loo isticmaalayn marka si cad oon ina habiraatee gabasho lahayn ayuu wasiirka difaaca ee indonesia uu yidhi arrintaasi lama abruuf garaynin lamana hirgelin mana hirgelayso sababtoo ahaa maba ahaba wax indunesia ay samaysaba caad u samayso arrintaa marka waxay ku noqotay eh, mucaaradkii marka eh, hogaamiyaha mucaaradka peter dutton runtii fadeexa aad weyn bay ku noqotay markii doodii hadda u sheegay labaad ay dhacaysayna a b c gu hogaaminayay markii arrintii waqtigeeda lasoo gaadhay ayuu ra-iisul wasaare aad arintaa uga faa'iidaystay oo yiri wuxuu eh, ku sameeyey buu yiri eh, eh, waxaa la dhahaa bad mouthin markaan macnaha wax ruuxu uusan dhihin weliba ruux dee qadarin iyo sharaf mudan hadal uusan dhihin markii loo dhaho oo aad eh, been abuurasho kulma iska noqonaysa marka wuu diiday inuu ma rabin ra-iisul wasaaruhu inuu dhaho eh, been buu ka sheegay madaxweynihii indonesia ayuu been ka sheegay ma uusan dhihin laakiinse wuxuu yidhi eh, he, eh, he- wuxuu yidhi he, eh, bad eh, mouthed wuu yidhi macnaha hadal xalad khalad ah ayuu afkiisa geliyey afkiisa ayuu wax aan ka soo bixin ayuu geliyey wayna taabadi waa run sababto madaxweynuhu maba ka hadlinba wax la ogyahay oo barays ah ama toos ah ama qoraal ah oo xafiiska madaxweynaha indonesiya usoo saaray oo ku saabsan arrintaa ma ayna jirin inaba yaraatee Eh, ninka mucaaradka unbaa wax iskaga booday uun Eh, waxaa shaaca ka qaaday madaxweynaha indonesiya ayaa waxuu shaaca ka qaaday maraan eh, maraan sii fogeyn in ay laga codsaday Eh, waana saan sheegahayay dalku hadduu arin si toos ah weliba levelkaa sare uga ignologe garay ama uu sheego macnaheedu waxaa weeye waa arin ilaa xad la qadarinayo haddaan xataaba loo ogolaaninoo fasax la siinin macnaheedu waxaa weeye inuu madaxweynuhu saa dhaho inay u ogolaadaan ayay u dhowdahay inay u ogolaadaan iyoinay u ogolaanin waa- waxaa la dhihi karaa fifty fifty weeye Eh, haddayse dalku wax hayro caadi ah la weydiiyo oo kollaba ayna diyaaro ahayn inay arrintaasi ay u dhaqaaqaan eh, waxay u badan tahay dalku inuusan arrintaa sheeginba uusan kaba hadlinba oo dhibka dho ayna ahaydba sidii indonesia ku dhacdayna indonesia arrinta ma ayna sheegin waxaad moodaa saan aniga qiyaasahayo arrin waxay ahayd eh, ka timid xagga raash raashka ayaa codsiga samaystay requestigaas diray si formaala uga codsaday dowladda indonesia dowladda indonesiana omayna jawaabin si ay waqtigeeda iska qaadanaysay markaasay u sheegeen deedna miidiyahan ay dhaheen arrintaasaan ka codsanay ujeedaduna waxay ahayd un xoogow yaroo maartaqaanaa maaratay carqaladayn oo kale oo lagu carqaladaynayo lagu tijaabinayo eh, australia reactionka ay samayso eh, maraykanku reactionka u sameeyo iyo indonesia naftigoodu reactionka ay samayso iyo waxa ay si ay arrintan ay u maamusho iyo mataqaanaa inay ay ka gaabsato oy dhahdo arrimahaasi waa arrimo annaga khaas nagu aha Eh, ma rabno waxay tahay iyo inaanu sheegno wax nagu qasbaya ma jirto laakiinse waxaad moodaa inay australia eh, indonesia aada u qadaysay xidhiirka iyo relationka ind- ay australia la leedahay ayna rabtay ayna rabin innahaba yaraatay arrintaas inay carqalado iyo mugdi mugdi uu galo sababta waxay kutusaysaa inuu wasiirka difaaca uu toos uga jawaabo oo is yiraahdo maya arrintaasi go-aan ah ma jiro mana l- eh, diyaaradaha halkaas lama keenayo dhaqanka indonesia looga bartana ma aho marka taas dhaawac waxaan u- adag u soo kacday markii ay doodaa dhacaysay eh, arrintaasaa ku dhacday Eh, waxaa la weydiiyey marka maalinkii eh, eh, wariyihii a b c ga ayaa weydiiyoy arrintaasa yaa la sheegayay adiguna aad saa tiri eh, arrintaa maxaa laga jira markaasuu ra-iisul wasaare marka wuxuu yidhi eh, dal aada muhiim inooga ah madaxweynaha dal aan darisnahay aada isugu dhownahay oo weliba uu yidhi anigu madaxweynaha saaxiib baan nahay ayuu eh, mucaaradku wuxuu yidhi eh, hadal afkiisa geliyey arrintan arrin munaasaba ma ahayn marka waxoogo yaroo marka waxa la dhaho damage control ayuu sameeyey peter dutton marka ayuu wuxuu yidhi arrintaasi eh, waa la dhihi karaa khalad bay ahayd inaan ku degdegay eh, waana ka raaligelinayaa inay saa dhacday marka marka waxaa la yidhi eh, dad badan marka waxay dhaheen waayahe ruuxa saa ugu degdegahaya si uu maaragtay political score u sameeyo eh, inuu dalka nabadgelyadiisana uu saa uu u geliyo riskigaas iyo khatartaas oo kale u geliyo iyo calaaqaadka eh, ninkaasi ma ku haboon yahay inuu ra-iisul wasaare dalka uu noqdo Eh, marka taasu marka doodii labaad bay ahayd oo la dhihi karo iska cadaydba inuu ra-iisul wasaare ka badiyo tii saddexaad waxaa la yidhi eh, bar waxay dhaheen waa isku dhowaayeen bar waxaa la yidhi waxaa badiyey eh, peter dutton baa badiyey tii hadda u dambeysay ee afraad oo channel sevenka uu ahaa waxaa la yidhi waxaa reeyey ra-iisul wasaaraha ayaa reeyey waxyaalaha marka ugu weyn ee laisku haya maxay yihiin waxyaalaha aad ku maqlaysa waxaa ka mid ah waa ogtahay eh, cost of living maciishada eh, eh, maaragtay eh, lacagta ama kharashka maciishada ayaa aad u kare u sarreeya bandemigii waqtigiisii oo adduunka dharaadeyn ku sameeyey dagaalka ukraine ka socda oo kambaniyadii adduunka isku wada xidhan yihiin aan- eh, maciishadii aad iyo kor ugu qaaday Eh, eh, arrintaa waxaa dar- iyo gur- xagga guryaha arrinta guryaha iyadana aad iyo aad bareesho badan ay saaran tahay australia guryihii oo qaali noqday guryihii oo yar Eh, meelo badan bayna gashay mucaaradku waxay xooga saareen oo damceen inay dhahaan dowladdu waxay u ogolaatay eh, dad aad u fara badan oo immigrant ah ayaa dalka yimid taasaan raadeen ku samaysay markaasuu markii doodii la waxaynay xataa ra-iisul wasaare wuxuu kaga jawaabay wuxuu yidhi eh, say ku tahay taa macquul buu yidhi annaga saddex sano beseet un baan aan dowlad ahayn Eh, saddexdaa sano ka hor ayayna arrintan guryuhu inay la-yihiin- lala yahay oo dadku ay guryihii ay fayl loo gala xataa meelaha qaarkood si loo kiraysto ka hor bay ahayd marka sida caqliga ay u keenaysaa buu yidhi dadka anagu aan meesha soo gelinay ee immigrantiga inay sabab yihiin Eh, labadooduna marka waxay leeyihiin wax arrinta maxaa lagaga jawaabi siyaalo kala bedelan bay u kala waxaynayaan Eh, mucaaradku isagu wuxuu leeyahay dadka eh, waxaan u sameynaa wax la dhaho taxi cut Eh, dadka eh, middle iyo low income-ka aha lacag ayaa canshuurtooda ay bixinayaan laga jari oo usoo noqonaysa ilaa kun iyo laba boqol oo dollar ayay dheheen arrimaha ay sameeyeen oo la yidhi markii laisku duduuba waxay gaadhaysaa eh, toban bilyan toban bilyan bay gaadhaysaa baa layidhi lacagtaas iyada aha Eh, sanadka u horeeya miya mise aad shan sano miya wax aad u dhowr sano waxay tahayba Eh, laybarka iyo dowladduna waxay kaga jawaabeen tobanka bilyan in iyaguna ay qoondaynayaan oo dadka ay ku waxaynayaan laakiinse waxay u isticmaalayaan in australiyaanka oo dhan ruuxii raba guri inuu u qaato uu mortgageka waxa la dhaho uu ku qaato kaasoo depositka laga rabo uu yahay un keliya ah boqolkiiba shan arrintan runtii waa arrin aada u weyn weeye Eh, waan ognahay innaga muslimiin haddaanu nahay inaan ribada iyo interestiga aanu aanan, eh, xaaraan tahay loo arko oo dadkiina ay nagu qasabtay inaan hadda guryaha dowladda degannahay Eh, oo markaa inagu qasbaysa inaaman inagoo sideeda kale dad maaragtay eh, runtii sharaf la ah shaqayna eh, doonayna inaanu isku filaano haddana inaan noqonay un nooc dadkii ku dhi- eh, dad kala dul saaran oo iyagii maaragtay la la kafaala qaadayo waa waa arrinta anigu hadda marka runta eh, idiin sheego ay iga go'san tahay inaan arrintaa ayna sii soconin oona aanan sii wadin oo aan u arko inay daruuro meesha joogto oo fursad ay ay macnaha ay lagu banaynhayo inaad mataqaana reerkaaga aad noqonin ruux gacanta markasaba taagsaanada oo baryootama aadan noqonin arrinta marka waxaa weeye arrintaa runtii waxay samaynaysaa fursad ruux kasta oo australiyaan aha oo raba inuu guri qaato inay dowladdu ka caawinayso eh, waxa la dhaho depositka oo macnaheedu ay tahay ujeeddada ugu weyn ee arrinta loo jeeda waxay tahay inaad lugta la gasho in aad lugta la gasho arrinta la dhaho guri lahaanshaha ama moogajka sababto haddaad gurigii mar aad adigu aad leedahay ama adiga kugu qoran ama adigu aad yeelan doonto aad lugta la gasho macnaheedu waxa weeye kiradii aad bixinaysay ayaad xataa kala badh ka soo qaad haddaad kirada haddaan ka soo qaadno bish- bishii kun iyo shan boqol oo dollar haddaad bixinayso xataa lix boqol oo dollar eh, haddaad aad guri ku degan tahay eh, kira ah ama dowlad ha noqdo ama ku kale ha noqdee lixdaa boqoloo dollar weligaa jeebkaaga kusoo noqon mayso waxaa la renti waa dead money baa la dhahaa waa lacag ah, kaa baxday weligaana aan kugu soo noqonin guri baad ku degan tahay mooyeene kugu soo noqon mayso laakiinse haddaad laba jibaarkeeda aad bixiso oo kun iyo shan boqoloo dollar aad bishii bixiso asaa gurigaa uu yahay guriaad adigu yeelanayso oo aad wax kuugu kordhahayaan ilaahayo waxa aad kuugu korahaye ee meesha kuugu harhayana haba noqoto hataa afar boqoloo doolar saddex boqoloo doolar ha noqotee waa wax raasamaala saddex boqol afar boqoloo doolar ayaa meel ku dhigmaysa ood gurigaa ku yeelanaysaa oo ciyaalkaagu kaa dhaxlahayaan oo raasamaalku noqonaya marka arrintaasi waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ah una baahan dadku inay ka faa'iidaystaan berigii hore waxay dowladdan weliba libarku kusoo bilaabeen ilaa soddon meelo soddon eh, eh, macnaha boos sanadkii arkabad loogu talagalay oo dadkao dhan aan wada gaadhaynin oo waxaan malanaya sanadkii hore unbay bashir gashay oo baarlamaanku uu ansixiyey intii dilay badan lagu lagu riday laakiinse soddon bay ahayd haddase waxay ku bedeleen tobanka bilyan iyagoo mucaaradku waxa ay sameeyeen taxi kadka ay u sameynayaan kaga jawaabahaya ayaa waxay dhaheen ruux kasta oo australiyaana oo weliba dadka de low incomeka laga hadlay lacagtoodu waa inay tahay certain amount inay tahay waa dadka lacagtoodu ilaa waxaan malay familigood lasku daray laba boqol oo kun eh, iyo wixii ka yar inay sanadkii soo gelayso mar hadduu ruuxu saas yahay iyo wixii ka hooseeyaba waxaa laga baahan yahin oo keli ahaa boqolkiiba shan deposit inay keenaan haddaan qiyaas idinka siiya arrinta ama tusaale guri eh, ah eh, lix boqol oo eh, sideed boqol oo kun ah guri sideed boqol oo kun aha haddaad tahay aad tirada depositkiisa inaad bixiso inta waxyaalaha kale oo dhan aan la gaadhin ogo boqol ilaa boqol iyo soddon ilaa boqol iyo konton xataa meelahaas oo kun oo deposita laga raba oo kaash inaad haysato inta aadan waxay kalaba bilaabeen haddase waxay kusoo urursanaysaa soddon afartan kun marka waa farqi aad aad u weyn weeye oo markaa weliba dadkeena familiga laajka ah ayd meynis intaad degto ciyaalkaagii iyo adigii isla degtaan aad marka lacagtii iyo kiradii eh, kira ahaan loo bixin karo guriga oo idinku yeelanaysaan marka arrintaana waa arrinta ay farqiga weyn u dhexaysa aniga aan aad ku aaminsanahay in arrinta laga faa'iidaysto haddii dowladdan ay soo noqoto inaan macnaha laga baxo arrimahan aanu nahay uun noodada qaxootinimadi marka hore aan ku nimid un weli inaan ku jirno marka taas saan sheegay eh, mucaaradku wuxuu leeyahay taas waxyaalaha kale ee u dhexaysana waxaa ka mid ahaa wuxuu leeyahay eh, eh, mucaaradku waxaan dhisaynaa xagga eh, enerjiga ayaa la ogyahay korontadii inay qaali tahay waxay leeyahay nuclear ayaanu hirgelinaynaa oo sida la ogyahay aad iyo aad raqiis u ahaa laakiinse taana waxaa lagaga jawaabay khatarta u wato nuclearku waa aad iyo aad buu khatar u leeyahay very dangerous weeye hadduu hadda reacta magaalada melbourne oo kalete loo dhiso oo korontadii ay raqiis raqiis noqoto hadduuse accident ay dhacdo waxaa laga yaabaa radiationkaasi boqolka sano laba boqoloo sano saddex boqoloo ka badan inuu maarata uu jiro sun uu ahaado uun maarata suuq baaba ee aad iyo aad u adag tahay marka arrimahaas weeye arrimaha ugu badan ee ka socdo doorashadiina way socotaa ee loolankii baa weli socda sabtida soo socota haddii la yidhaahdo ayaa la kala bixi doonaa oo marka la ogaan doonaa inuu ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisu eh, laibarku ay ku qanciyeen dadkii inay dib usoo doortaan iyo inuu mucaaradka xulafada liberaalka iyo nationalka oo peter dutton uu hogaaminhayo ay mataqaanaa ku qanciyeen dadka inay wax bedelaan oo maarata iyaga dib loogu soo noqdo waxaan kusoo gabagabayn waxaa la yidhi australian taariikhdeeda ma soo marin baa li dowlad markii koowaad eh, eh, aan la soo celin macnaha dowlad intii la doorto saddex sano haddana eh, saddexdiis markay dhammaato aan la dooraninoo tuk tii kale la doorto ama mucaaradkii uu soo dib ugu soo noqdo macnaha oo oo aan la dooranin waxaa nineteen kun sagaal boqol iyo soddomeeyadii intay tahay dama garanayo boqol sano bay ka badan tahay ayaa waxaa la ugu dambeysay marka xagga markii loo fiiriyo way adag tahay baa la leeyahay inay dowladdu luusgarayso oo aan mar bes ma lasoo doortay sababtoo ah waxaad ogaataan dee dowladdii tentii ka horreysay waxay ahayd nationalka waxaa hogaaminhayay liberaalka hogaaminhayay eh, laibarku tan hadda saddexda sanada lasoo dhaafay baa lasoo doortay marka in haddana laga- lagala noqdo isla markiiba saddex sano kadib aad bay u adag tahay laakiinse haddanase way way dhici kartaa sababta waxaa waxaa carqaladeyn badan keentay arrintii eh, covid-ka iyo dagaalada adduunka ka jira iyo eh, maarataqaanaa eh, ka sooni darro badan oo jirta iyo qalalaaso badan oo jira ayaa raadayn ku samaynaysa oo dad badan ay walaac muujinayaan iyo sida maciishadii oo aad iyo aad qaali u noqotay dhegeystayaal waa tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali la socodsiin habeen kastoo talaada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka xogoo yaro bareeg ayaan gelaynaa kadib ayaan markaa soo noqonaynaa ee dhegeysi wacan
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa war maqa waafaysan maayo
Ohoho.
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa war maqa waafay or financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
dhegeystayaal waa tirii saaca codka afka soomaaligana xamdi axmed cali yaan la socodsiina habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka Eh, waxaa isna igula jooga stuudioga eh, caawa eh, liban liban ayaa ila jooga Eh, oo bal ila daadihin doona qaybta dambe Eh, liban soo dhowow waa mahadsan tahay xamdi Eh, liban waxaan niyo, eh, eh, marigii hore waxaan gelin jiray waan iloobay eh, eh, dadkan whatsappka ugu diri jiray si ay online uga dhageystaan dadku intooda badan moogta liban baryahan eh, eh, rediowgu eh, dee guryaha ma yaal waa ku yar yahay aad Eh, baabuurtu inta badan iyuu ku jiraa marka ruuxa baabuurka watana eh, inuu xusuusti iyo mooji laakiinse marar badan waxaan sameeyaa oo dad ah, qaarkood maclumaha ay ka dhageystaan onlineka Eh, haddoo kale moogtahay dad badan waxa laga inay saa ogan liibaan markaan saa og soo galno live threecr studio stationka threecr dot org dot a u oo adduunka dhan waxa ka socda ee haysta markaa moogtahay waa, waa programkeena soomaaliga sababto liibaan mala socotaa dad badan saa ma ogo Hay.
innagaa ma haysana markaas international Stationka- dhan baana laga dhegeysanaya ha meel kasta adduunka laga dhegeysanaya Waa sax.
stationka dhan eh, 3c aad aragto eh, intaasoo soddon iyo dhowr program baa ka baxda Sax.
eh, isbuucii oo luuqado kala bedelan ku baxa waktigan asaga talaadada sideediyo barhka ilaa iyo sagaalkii barhka waxa ka socda keliya kasoo baxaya hawada ka ba- galahaya waa soomaali keliya wow marka fursada- fursadda laga faa'iideysto community inuu aad uga faa'iideysta ha ga faa'iidaystaan oo weliba hadda telefoonkiiba adduunkii iska soo noqday oo online baa laga dhegeysan karaa marka saasaan marka qaarkood markaan xusuusto caawada imaanba suurtagelin ayaan eh, dadka ugu diraa linkiga mataqaanaa eh, eh, ugu diraa whatsapp ugu diraa gruupka dad gruuba xooga oo igu jira marka ay ka dhege dad badan baa markaa iina sheega oo dhaha "Ah, waan dhegeysanaa khayr allah ku siiyo Eh, liibaan waxaan rabaa inaan eh, bal kusoo qaybtan dambe aan hadda kaga hadalno waxaan maalmahan eh, ka socotay eh, arrin runtii aad iyo aad murugo u leh nin walaalkeen ahaa cabdifataax eh, axmed lagu magacaabay Eh, dad badan oo soomaaliya runtii yaa ninkaa taqaanay oo aragtay oo weliba fuuskaray meelaha iyo xataa eh, filminton baa la ii sheegay uu imaan jiray Eh, markii uu allahu naxariistay dhintay kuna dhintay gacanta booliska waxaa la leeyahay uh, sida boolisku ay leeyihiin haddadan xaaladdu intay taagan tahay maadaama uusan wax baaritaan ah oo, oo rasmi ah uusan soo bixin waxaanu keli un haynaa un wixii boolisku ay dhaheen boolisku waxay dhaheen eh, toddobiyo tobankii bishii eh, eh, eh, bishan haddaan ku jirno oo maalin khamiisa ahayd sagaalka habeenimo waa fiid marka inaga hadda kale taa weeye ayaa loo soo wacay oo la yidhi eh, ruux ayaa fudscray suuqa meesha fudscray uu ku yaallo eh, eh, shoppingka eh, la dhaho eh, bala- eh, fudscray plaza la dhaho agteeda eh, ayaa eh, wax disturbance wax samaynaya ama mindi mindi haysta wax noocaas oo kale ah knife booliskii laba boolis baa timid markay yimaadeen waxay dhaheen waa sida iyagu leeyihiin weeye meeshii waxaan u nimid bay dhaheen ninkaas oo mindi haysta waan aragnay inuu mindi haysto mindidii baan marka waxaan nidhi bay dhaheen eh, dhig mindida wuuna amar diiday bay dhaheen inuu mindida dhigo wuu diiday intaa keliya ma ahayn waa se iyagu leeyihiin weeye intaa keliya ma ahayn waxay leeyihiin wuu nagu soo dhaqaaqay jaaja ataas baa la dhihi oo ereyga kolley yar waxaa la isticmaalay eh, maxaa la dhahaa eh, very aad maaragtay ah, dramatic ah laakiinse macnaheedu waxaa weeye un xaggooda usoo dhaqaaqay meeshii uu ay eh, qoriga eh, bahasha mindida dhig markay dheheen ay ahayd inuu amar qaato oo mindida u dhigo mana uusan dhigin haddana si xaggooda usoo dhaqaaqay intaa un wey wax anagu hadda aan ka fahmi karno jaarji macnaheedu ma inuu xawli usoo booday ama uu ku soo orday oo kaleete iyo hadda mugtay waxay ku siinaysaa dareen impression noocaas oo kale ay ku siinaysaa oo inuu maarata kusoo booday oo nin wax inuu wax dila rabo laakiinse wax hadda evidence ah oon hayna ma jirto keli un waxay leeyihiinun oona wayna isticmaalaan dadkan booliskii oo kaliya inuu keli un xaggoodii usoo dhaqaaqay macnaheedu waxaa weeye wuu wuu nagu soo booday oo kale weeye markaas- alashaan markaas waxay ka baqeen u malaynaa waxyaabo kale inuu sito oo haddii eh, taasi waa waa laga yaabaa kolley eh, dadkani waa dad eh, liibanow eh, eh, waxaan eh, loo tababaray oo haddana eh, filanhaya eh, in uu ay waxaasoo kale ku dhacay kama hadlayno shaksi iska caadi ah unoo isagoo iska socdo uun si lama filaan ah ruux uun mataqaanaa uu mindi uun wata arkay oo haddana kula soo dhaqaaqay Eh, dad waxaan u tababaran eh, loona sheegay oo xataa loo sii sheegay oo layidhi sida la sheegay nin mindi haysta meesha jooga inay soo diyaar garoobadan bay ahayd markaan eh, liibano saa dhahayo waan ogahay dad badan oo dadkeena ayaa ru- ereyga maartaqaana cunsurnimada aad u isticmaalay anigu eh, kuma degdegahay arrintaasi Eh, wayna mana mana way adag tahay in uun wax eh, hadduu dhaco markuu dhacana inuu dad markuu ku dhacana inaysan cunsurnimo ahayn markuusa dad kale ku dhaco inuu yahay eh, cunsurnimo yahay maalan waxaan uga jeedaa dad bay intaa dhinto oo boolis gacantooda ku dhinto oo siyaalo badan u dhinta Eh, kan hadda intaan garanayno dhowrkii sano u dambeysay waa ruuxii intaan ognahay soomaaliya ama afrikaana weeye Eh, tiradanna ma la dhihi kara tira soo noqnoqota weeye marka seen u kala saaraynaa inaan macnaha ku degdegno oo nidhaa mid waa cunsurnimo eh, midna eh, cunsurnimo ma hadduu hadda nin cadaana ahaan lahaa Eh, ma maxaan dhihi lahayn eh, ma ahayn cunsurnimo Eh, eh, inaan dhahno taas eh, macnaheedu ma aho inaan aan aaminsanahay inayna boolisku khalad samaynin waxaan aaminsanahay boolisku inay khalad sameeyeen oo qoraal aan, aan soo geliyey eh, facebookayga eh, yaan dhowr su-aalo ku su-aalay eh, eh, libaanow taasoo aan idhi eh, maxay boolisku waan ognahay booliska victoria inkastoo dib aan ka ogaanay boqolkiiba lixdan unbaa waxaa layidhi qalabkaa haysata qalab la dhaho taysa baa la dhaho oo ruuxa eh, koronto aha oo marka ruuxa lagu rido ruuxa suuxinaysa oo u dhacayo uu maaragtay inuu wax tallaabo qaado ay ku adag tahay iyo mid kale oo eh, pepper spray la dhaho indhaha intii lagaga buufiyo sun ahaanaha oo ruuxu markaa deedna indha indha beel oo kale ku dhacayo uusan dhaqaaqi karin oo uusan ruuxu soo weerari karin marka waxaan idhi maxay boolisku oo waxaana la dhahaa ereygaasoo kale non lethal weapon macnaha hub aan ahayn khatar macnaha dil ay ay- ay u badan tahay in- inkastoo marmar uu sameeyo arrin kaloon aan- aan- meel aad- aan maanta markaan kasii hadlayn arrintan aad i xusuusay ayaan kusoo qaadan doonaa inkastoo wax uu dil ku samayn karo haddana se ma badno inuu dil sameeyo marka maxay taa u isticmaali waayeen Eh, ayay ay su-aalahan su-aalay haddii sebe ayba ay s- si kastaba arrintu ha noqotee ay isticmaaleen qori oo wax kastaba sababta ha noqotee maxay ugu dhaqaaqeen eh, dilidda markaan saa lahayn waxaan oga jeedaa boolisku waa loo tababaray sidii qori u isticmaalaan meelaha ruuxa uu- uu uu- uu ka dhimani dirbo meelaha uu ka dhacwacmi way ogyihin waa loo tababaray ma ahu un inay un ruux un xabad un xagga sigarida waxa la dhihi jiray af soomaaliga gaala ku dhaco kale ma aho markay ay ku ridayaan way meel bay ka tooganayaan hadduu marka uu ruuxu laga toogto madaxa ama eh, eh, eh, maaragtay wadnaha oo kale qaarka kore waa arrin u badan tahay inay dil ku samayso ruuxa haddiise in qaarka hoose laga toogto macnaha waxay u badan tahay ruuxi inuu dhaawacmo oo uusan markaa wax kale sii samayn karin marka arrinta anigoo aan isweydiiyey ee aan u arko inay ahayd in la dhihi karo khalad weeye waxay ahayd inay dilitaan aad moodin u dhaqaaqeen waxaa kaloo iyadana aan isweydiiyey oo ah laba nin- laba boolis bay ahaayeen labaduba ee, xabaddii way riteen haddii la doonayo un ruuxan inugu soo socdo ama ina amar diidan in uu uu istaago ama uusan soo soconin waxaan anigu isdhihi lahaa un ee, caqligayga wuxuu leeyahay hal xabad inay inay inay ku filaan lahayd Eh, meel kastaba ha kaga dhacdee laakiinse laba xabadood inay ku dhacaan anaa waxaad moodaa inay leadabate maaragtay ku eh, ku degdegid ama maartaqaanaa waxa la dhaho eh, eh, overkill oo kale in loo isticmaalay Sax.
Eh, taa markay dhacday oo maxay macnaha u isticmaali waayeen waxaa kaloo warar asna la sheegaya taa iyadoo lama hubo taa iyadoo aad looga taxadaro weeye asagoo dhulka yaala in xabad kale ku dhufteen taas wax evidence oo cad anigu ma aana arag Eh, waxaan u malaynayaa inay waqtigan hadda la joogo oo footage iyo camero iyo weliba booliska xataa naftigiisa body cam qaba inay ka taxadarayaan marka anigu waxaan u arkaa taasoo kale inay tahay arrin haddii ay sameeyaan inay maartaqana ay tahay xadgudub aada u weyn ay tahay oo wixii hore xataa ay marka hore soo sheegeen ee, beenaynaysa haddii ay ay soo ay cadaato inuu isagoo dhulka yaala intay la dul istaageen ay xabad ku dhufteen waa arrin aada u waxaynaysa si kastaba ha noqotee arrintaasaa dhacday waxaa cad inuu ninkani ahaa nin ee, xanuunsanaa soomaali badan ay runtii garanaysa oo taqaanay oo ku rafaadsanaa oo joogi jiray xaafadda footscray meeshaas joogi jiray ee, ee, booliska loogu yeedhay booliskiina meeshii ay mataqaanaa xoog saari lahaayeen oo aad iyo aad ugu dadaali lahaayeen inta ay awoodaan inuusan gacantooda wax ku gaadhin waxaad moodaa inaynan sida u muuqata hadda in aad ugu dadaalin laakiin arrintaa inteeda badan way way soo bixi doontaa oo oo baaritaan baa la diri waxaa jirta eh, eh, australia guud ahaan iyo victoriaba hadduu mar boolisku ruux uu xabad ku dhufto amaba uu dilo eh, laba eh, kooxo laba eh, bori ayaa ama, ama hay-adood ayaa mar kastaba arrintaas soo faragelisa waa qole eh, waxaa la dhahaa eh, eh, mxa- mxuu ahayd eh, eh, homicide squad kuwa dilka dadka ruuxa waxbaa la dilay hataa shacab hadduu ruux shacaba wax dila xataa qolo eh, homicide squad dilka ku takas u yahay shaqadoodu ay tahay inay baadhaan ruuxan yaa dilay see loo dilay maxaa loo dilay maxaa ka dambeeyey iyay baadhayaan iyago iyago waxood waxaa weeye un keli un suu dilkan u dhacay inay galaan isla markaaba ay galaan Marka- waxaa kaloo booliska kusoo geliy haye arrinta communitiga ay ka dhadhiinayaan ma heleen wax oo jawaab ku filan oo qancinaya oo macnaha xagga booliiska ha noqoto ama xagga eh, baaritaan wax ma soo gaareen maya maya arrintu way cusub tahay sidaan eh, liibanow aan eh, halkan looga bartan waxaa weeye haddii arrin la rabo in salkeeda si dhaba loo gaadho Sax.
waxyaalaha ay aad loogu dadaalo waxaa weeye inaan lagu degdegin eh, in baaritaanka natiijadiisa sababtoo haddii hadda eh, la dhaho intii si des fudud dirba loo fiiriyo eh, wixii dhacay islamarkaaba lasoo saaro go-aan ama laleeyahay wixii boolisku ay sameeyeen eh, sax buu ahaa ama wixii boolisku sameeyeen khalad buu ahaa that means macnaha waxaa weeye hadhow baaritaanka dhici doono ee xeelsha dheer ay ka mid tahay xataa inuu dadkan eh, ku takhasusay jirka maaragtay eh, inay xabaddu meesha kaga dhacday say ugu dhacday intay u jirtay eh, waxyaalo badan oo la fiirin karaa jira iyo wixii xataa eh, eh, kaamerooyin ah waxaa laga yaaba dad inay jiraan meesha ka aga dhawaayo kaamera duubay waxaa laga yaaba security cameras meesha ku yaalay inay duubeen waxaa laga yaabaa iyadana in la daawado booliskii eh, to- toodii ay qabeen oo laba weliba boolis ay ahaayeen waxaasoo dhan oo wakti qaadanaysa iyo waxay noqonaysaa hadda in laga hor dhacay marka saa daraaddeed ayay eh, wax kasta uu ku dadaali inaanan lagu degdegin laakiin se uun inta booliskii eh, tallaabada qaaday ay sheegeen uun iyadu waa la sheegi laakiin mid baan liibaan eh, muhiim ah oon maqaalkayga aan sheegay aan kaga hadlay oo runtii aniga eh, eh, aan- aanan aada ugu bogin oo ahayd booliska booliska eh, taliyaha booliska victoria oo waxaana iyadana m- m- xusid mudan eh, waxoogow xagga taliska eh, carqaladeyn ba ku ji- ku jirtay booliska victoria dhowrkii usbuuc u dambeysay nin commissioner ahaa ama taliyaha booliska muddo dheerna ahaa ayaa iscasilay muddo hadda aan malayn bil mise laba bilood meelaha laga joogo iyadoo ay calaaqaad la leedahay arrimo kale oo adigu unionka shaqa- eh, da- maaragtay eh, matala ama ururka matala booliska ayaa waxay cod bay ka qaadeen booliska eh, xubnahoodii oo dhan markaasay waxay s- eh, m- aqlabiyadoodii isku waafaqeen inuuna ninka ayna ku kalsoonayn sax markaasaa waxaa kaloo dhacday tanna waa iyadana waa muhiim liibano dadku inay maqlaan waxyaalaha waxay ka mid tahay innaga haddaan u fiirin inaga maqan ama inaan fahansanayn halkan suu oga jiro Eh, eh, mar waxaa la moodayay inay dadka casileen ma aho ma casili karaan ninkani waxaa shaqaalaystay ama ruuxan iyo dowladda shaqaalaysay baarlamaankana abuufgareeyey marka eh, waa ruux independent ah hadda dowladdu toos maaragtay ugama qaadi karto shaqada way adagtay inay toos oga qaado laakiinse arrimo kalaa meesha socda markii ay qoladaasi codka qaaday oo ay aqlabiyadii dadkii uu dee isaga ka amar qaadanayay askartii booliska ahayd ay dheheen intoodii badnaa ay dheheen ninkan kuma kalsooni ayaa haddana waxa ahayd marka waxaa la sugahaya dowladdu siyaasadda ahayd ee u dhiibatay shaqadan inay si cad usoo usoo istaagaan oo ay dhahaan ninkan waa ku kalsoonnahay si buuxdaan ugu kalsoonnahay inuu shaqadii sii wado wuuna wadi karaa askartu ha ka amar qaataan oo kale saas waxna isga dhahan dowladdu marka ma ayna samaynin xogow dib bay oga istaagtay marka ninkii wuxuu dareemay marka inuu dadkii uu amrahayey ee askartii ahaydna ayna ku kalsoonayn dowladdii shaqaalaysatay ee u shaqaynhayeyna Ay.
ee shacabkii guud matalaysayna inan ayaguna aynan ku kalsoonayn saa darteed marka wuxuu yidhi waan iscasilahayaa wuu iscasilay marka nin baa marka eh, arrintii loo dhiibay si ku meel gaadhaha anigu kaama garanayo waxa asna sababay kiina asna wuu iscasilay marka ninkan hadda eh, uu hadda arrintan hayay nin waxaad moodaa un arrin eh, laba gacmood soo martay kana saddexaad ayuu ku hayay arrinta marka khibrad la-aantiisa tustay aan u malaynayna waxay ahayd meel ruux dhintay oo weliba boolis gacantiisa ku dhintay ayuu miidiyaha intuu la hadlay ayuu si buuxda wuxuu yidhi eh, ofisaradii arrintan sameeyey taageero buuxda bay naga haystaan taageero buuxda ayaan siinayaa Eh, wax door ah oo say ii sheegeenna wax door oo kale ma aynan lahayn oon ka ahayn inay qori isticmaalaan marka arrintaas runtii aniga omaana bogin waxaan u arkahayey inay waxayd waxogow ku degdegidaha inuu qadariyo xaaladda meesha taalla inuu ruux baa dhintay ku dhintayna boolis gacantii ay ahayd inay iyagu badbaadiyaan iyo gacantiisa ku dhinteen xataa hadday marka si haddii loo fiiriyo la dhaho way ku qasbanaayeen waxay ahayd inuu inuu arrintaa ka fiirsado waxogow oo uu dhaho waan arrintan waan baaraynaa salkeedaa la gaadhi laakiinse waxaan rajaynhayaa ama aan u malaynhayaa inay boolisku ay wixii saxda ahaa sameeyeen oo wax hadda khalad ah oo ay sameeyeen ma aragno taa hadduu ku koobsan lahaa arrin caadiya noqon lahayd waxaa mudan xusid iyadana oon maqaalkayga ku sheegay baramiyaha runtii oo inta badan eh, ah qolada eh, siyaasadda iyagoo dhegta ku haya oo dadka doonaya inay qanciyaan marar qaarkood eh, isha ka rida waxyaalaha qaarkood runtii si aad u degan bay u hadashay oo ay tiri eh, communitiga inagoo weliba la dhihi karo waana arrin aan liibaano inaan isu sheegno haddaanu nahay dadka hadda afrikaanka ama soomaali dad badan ma nihin waa sax ma nihin dad hadda la dhihi barnaamijku waxay lahayd haddii dadkaasi aad ka xanaajiso amaad cod badan ku luus garaysaa Mm.
ma taalla meeshaas صح ma nihin qowmiyadahan kaleete ee hadda inaga xoog badan chiniiska oo kaleete iyo hindiga oo kale mala socotaa baaritaankadii udambeeye ee, iftidii maxaa jeeda statistic udambeeye la qaaday luuqadda koowaad ee l- ee in- afta ingiriis ee australia lagaga hadlada waxaa waa indi weeye اندي أوه.
ha berigi hore waxay ahaan jirtay chinese bay ahaan jirtay صح indigu eh, almost oo dhowr iyo tobanka sano ugu dambeeyey صح eh, wadankan australia si waxay u yimaadeen hayru caadi aad u fara badan bay u yimaadeen aad u fara badan صح Eh, weliba victoria marka eh, dadkaasoo kale haddii la dhaho waxaa laga yaabaa ruux inuu dhagta ku hayo isleeyahay, "Wal, qoladan waa qole aad u fara badan مم.
Eh, haddaad marka ay u arkaan inaad wax yar waxaynaysa ama aad cod badan ku weydaa innaga marka codkeen runta marka loo fiiriyo aad buu u yaryahay aad buu u yaryahay weliba Haddii- isagoo sa- aad u yaryahay Ha.
weli ma midaysna Haddii haddana ma midaysna- midayso de ha iska- ha yeah.
marka iyadoo ha absolute iyadoo marka saa tahay ayay baramiyuhu runtii u hadashay si aad macquul ahayd oy tiri waxaa muhiim aha in arrintan baaritaan independent ah la sameeyo wixii dhacay salkiisa si loo ogaado communitygana la qanciyo waali ee ehelkii uu ruuxan dhintay ka dhintay iyo communityga guudba arrintan runtii aad iyo aad baan uga helay aad iyo aad bay ru- munaasab u ahayd tusaysayna ruux bilim aadan aha oo arrinta waxa meesha ka dhacay ay taabatay oo dhibayso oo doonaysa in salkeeda la gaadho dadkana la qanciyo aysan ahayn un ruux un markaa ama siyaasad ama dad eh, maaragtay eh, doonahaya inuu maaragtay qanciyo waxaad moodaa inay saan aniga dareenkaygu u yahay eh, commissionihii markaa inuu xooga saare un eh, booliskayga aan taageero eh, eh, askartayda aan- aan taageero waana wax la sheegay waxaa la sheegay eh, liibaan oo inta ku dhahaa markay askartu ay wax disho waxaa li waa arrin aad iyo aad taf u ah Ah, arrin sahlan ma aha li Waa sahlan.
marka hore waxay xataa laga yaaba inay iska yar marqaansan yihiin laakiinse marka ay dhacdo inay ruux dilaan صح waxaa layidhi waxay u taabataa si hayru caadi ah bay u taabataa aad u qaacsan oo focus badan baa fuuri صح dareen xataa waxay dareemayaan ahaa laleeyahay eh, qori waxaad u qaadeen u tababarateen dadkan inaad difaacdaan inaad isha- ilan waxaan askart ma oho xataa askarta mugtay ka bedelanta Mm.
askarta waxaa loo tababaraa hal cadow baa jira cadowgana waxaa weye marka markii gala la yidha waxaa kasoo horjeeda waa sax
ayagu inay maraan weeye waa sax wax la dhihi eh, way adag tahay eh, inaad ruuxa inaad badbaadisay ahayd Mm, marba haddiiba la dhegleergaro madaxdii ka sarreysay ay tirahdo meesha waxaa kaa soo horjeeda waa cadow waa sax Eh, waxaa weeye wax su-aal kale meesha ma taalo waa un gal gal un weeye laakiinse boolisku waa ka bedelan yahay boolisku iyagu waxay u joogaan oo ay usoo jeedaan oo intaas oo loogu bixiyaa oo ay is waxaynayaan inay dadka badbaadiyaan marka hadday su-aalaad timaado dadkii ay ahayd inaad badbaadiso yaabad adigu dishay waa arrin aad u weyn weeye Waa sax.
oo oo marka waxay raadeen weyn bay ku samaysaa marka hadda commissionaha markii uu hadlahayey waxay u badan tahay inuu middaa xoogga saaray oo uu lahaa eh, askartaadan eh, eh, meesha xoog badan baa saaran waa sax ha ugu darin inaad adna dhahdo oo inay ka fiirsadaan bay ahayd Mm.
Mm, maybe- ma- show way ku yara degdegeen Waa sax.
ha ugu darin inuu ku jiro laakiinse waxaan leeyahay balansigii inuu ka dhumay oo iyadana midda guud Mm.
iyo arrinta xilka weyn ee saarnaa inuu iyadana meesha ku daray ahayd oo uu yidhaahdo arrintan aan isyar dejinno aanu mataqaanaa salkeeda gaadhno wixii dhacay waan ogaanaynaa haddii ay officerskan uma malaynhayo inay khalad sameeyeen dad tababaran bay ahaayeen dad niyaddoodu fiicantay bay ahaydeen hadday ay khalad sameeyeen Sure.
waa lala macaamiil waana iska caadi taas wey wax weyn oo mataqaan lasii waxa ma jirto markii dambaysis waad moodeysa inuu wax isyar isyar bedelay Eh, maxaad maxaad tirtay inaad dhahdo eh, waxaad daayay mar lahayd eh, arrintan ha arrinta cunsurnimada Eh, Ansar- arrinta cunsurnimada horta waxaa ka horeyso ee communitiga soomaalida ah, caruur badan oo dayacan baa jirta sax dad badan oo dayacan dad yes, badan oo ha, dayacan baa jira ha, marka communitiga adiga naftigooda marka hoowaad inay isu yimaadaan Ha.
wixii tegey waaba tegeen Ha.
wixii dambe oo hadda jira sax in la ogaado way iska fiicnaan lahayd arrintaanna waxay noqonaysaa in kolleyba laga warsugo ama waxaan isdhihi lahaa dee baaritaan baa ku socda u ha, malaynaya ha, ha.
Aan- anigu arrimo badan kama hayo laakiin adiga iga Wa- waa runta liibanow arrintaasi waa arrin aada muhiima weeye sababtoo ahaa eh, runtii waxaan u baahnay inaan runta isu sheegno oo inan laabla kac uusan i- uusan inala inala laabla kicin oo inan maartaqaanaa inala ana jeerin Waa sax.
waxaa uga jeeda waxaa weeye dalkan waanu nimid iskeen baan u nimid inteenna badan haddaynan dhammaanteen ahayna waan rabnaa waana jecla inaan joognaan rabnaa meel loo ogama soconno marka ku degdegidda aan ku degdegayno in uu wax xun inaga waajahayo oo ay ka mid tahay cunsurinnimo inay inay haysato anu waxaan dhihi lahaa arrintaas aad iyo aad ha looga fiirsado waxaa eh, eh, haddii ay cunsurinnimo iyo midab to- faqooq uu jiro oo dhab aha oo khayru caadi aha Eh, bini'aadamku waxaa ilaahay ka dhigay qoobo dad way kala bedelan yihiin meelo kale kala yimaadeen luuqado kala bedelan baa lagu hadlaa meelo kale loo soo jeedaa mar kasta way iska jiraysaa eh, arrintii soomaalida ay ahayd ee shimbir shimbir bar shimbirkiisu la duulaa waa sax.
oo marka inay waxoogow iska eexaysi ama toos ha noqdo oo dhab ah ha noqdo ama mid un ruux isagoon saa u dareemin ha noqdo innaga naftagana hadda maxaan uga hadlaynaa soomaali maxaan u leenahay waa inaan israbno weeye Waa sax.
waa inaan isu eexanayno weeye Waa sax.
waa inaad inta aad awoodo inaad eh, wax u qabato ama aad u naxariisato midka kale ee soomaaliga ahaa aad u samaynayso De taas haddaan ka dhigno inay tahay cunsurnimo haddii waayahay seen marka aan dadka kalena iyagana u dhihi karnaa Eh, ha, arrinta marka waxaa weeye markii la dhahayo cunsurnimo aniga saan aaminsanahay u qeexaya waxaa weeye wax aan aaminsan tahay adiga inuusan kaa suurtagelaynin ama ay adag tahay inuu kaa suurtagalo markuu ruuxa kala sameeyo Waa sax.
taas ilaa wixii waa inaad markaad wax leedahay sidiisuba waxaan waa xun yahay ama waa fiican yahay wax un iska socdo oo duuduubanoo keligiia ma aho waa inaad wax kala barbar dhigayso markaad tirahdo waxaan waa xun yahay macnaha waxaad leedahay waxaas iyo waxaasuu ka xun yahay waxaan waa fiican yahay markaad dhahdana waxay waxaasuu ka fiican yahay haddana haddaad cunsirni- cunsurnimada usoo qaadano markuu ruux dhaho ruuxaa ruuxaas ama kooxdaasi waa cunsuriyiin markuu dhaho macnaheedu by default waxaa weeye anigu saasoo kale ooma dhaqdeen ama haddaan arko mid saa u dhaqmayo aniga dadkayga oo kale aha waan u sheegi lahaa waxaan dhihi lahaa waana ka fogaan lahaa waxaan leeyahay waa khaldan tahay jooji ha samaynin marka innaga aan isa su-aalno oo miyaanu isku qaracsannahay maanta waxa aanu helnay iyo adeega iyo soo dhoweynta iyo sida la inoola dhaqmo haddii ay arrintu noqon lahayd bilcagsi oo waddankeennii lanoogu imaan lahaa ma maxaan leenahay oon ku qanacsannahay waxaan aanu samaynayno wax ka fiican hubaal ayaan u samayn lahayn dadkan anuu ma aaminsani anuu ma aaminsani inaan saa samayn lahayn marka inaanu ka taxadarno waa sax saan aaminsanahay in su-aal ahaan qalbigaaga inay ku jirto oo tiraahdo waana nooc ka mid ahaa difaaca ama waxa la defense mechanism haddaad meel ku yara keliga ku tahay ama ku tabar yar tahay qaab qayb ka mid ahaa nooca isu difaacaysa eed u badbaadaysa waxaa ka mid ah war meeshan amii amii la igu maaragtay eh, eh, eh, la igu gaadaa amii la ii tashadaa waa iska caadi wey taa lagu diidi maayo laakiinse se waa ka bedelan tahay inaad tiraahdo waa la ii tashaday waa la ii gaaday Eh, wax kasta oo dhib ah oo igu dhacay oo wuxuu doonaba ha noqdee waa arrin inaan ahay eh, meeshaa kale inaan ka soo jeedo ama meeshan la iiga badan yahay bay u dhacday taa inaan aad uga- uga taxadarno aad oon uga fiirsano laakiinse se inaanu diyaar garowno oo aanu weydiino su-aasha oonu nidhaahno marka u horeysa an waxaan aaminsanahay tan oo kale hadda sida ugu habboon waxay tahay in la dhaho booliska iyo dowladdaba arrintan maxay u dhacday sababta ay sidan ugu dhacday maxay tahay haddii aadan ku qancin jawaabta lagu siiyey ama aadan aa- aad una aragto inay soo yar noqnoqonayso ama ay suurtagalta inay soo noqoto xaq baad u leedahay marka inaad tiraahdo adoon dhihin waa cunsurnimo inaad tiraahdo ma ii ballan qaadi kartaan arrintan inayna cunsurnimo ahayn i- i- ma- maxaa i- maxaa cadaynaysa inaad tirahdo marka hadduu ku dhaho liidarkii ama boolisku dhamay ma cunsurnimo ma aho ee maxaa ca- cadaynaha oo ku tusaysa anigu shakigaasa igu jire maadaama oo sidan u dhacday oo aan arrintii lagu degdegay oon laga fiirsanin oo ama haddana aad leeda way soo noqotay intaasoo ka hor bay dhacday oo annagii markii tiradanada loo fiiriyo haddii intaa arrimaha jiraan shaki ah waxaa isoo gelaya inay arrintani cunsurnimo tahaye ee, ee, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad qanciso ood ii caddayso inayna ahayn laakiinse haddaaba sidaad u dhacdaba aad tiraahdan waa cunsurnimo haddii markaa markay tii cunsurnimadeed markay dhacdo maxaad markaa ku doodi waxaan ka yaaba inay nagu dhacdo arrin eh, maamaha horda qor liibaan waxaa la yidhi ninbaa ninbaa wuxuu yidhi yaa been lagu yaqaanay Sax.
markaasuu uh, mar maalmaha ka midu col soo duudu arkay baa layi markaasuu soo qeyliyo yara colbaa soo socda colbaa soo socda markaas or baa beenaalihiisii naga daayaa layidhi baa layi markaas waxaa layi intuu dhulka isku turo galgashay galgashay yiri baa layi war anoo been sheegay waad aragteen anoo galgalalahay miyaad aragteen marka beenaa lahayd.
marka haddaan aanu ku degdegidda inaan ku degdegno arrintan cunsurnimay u dhacday waxaan ka yaaba inay u daraato hadhow markay dhacdo wayba dhici mid cunsurnimo ah oo iska caddayn cunsurnimo tahay inay markaa hadalkaaga in la dhegeysto oo lagu qaato inay kugu adkaato oo ay dhaawac ay nagu samayso ayaan ka yaabayaa waxaan rabaa liibaan inaan kusug waqti yar ay ka baxaysa arrin daaito eh, mar waxaad ka dhawaajisay xiise lahayd oo ahayd arrintan eh, dilka iyo booliska beri dhaweyta waxaa dhacday eh, adaana weliba i xusuusiyey islaan duq ah boolis ah, oo joogta guryaha dadka duqeyda lagu xanaanayay yaa islaan duq ah weliba xanuunsan ayaa waxooga arbishaada ku samaysay dadkii eh, shaqaalaha neersyadii oo kaleete markaasay kari waayeen mindibay la soo baxday jikadii waxaa cuntada lagu cuna waxay kala soo baxday markaasay dadkii ku yar waxaysay markaa unba iyagana waxay iska dheheen dee, wax xoog isticmaalka inagu ma qaban karno xoog ma isticmaali karree show booliska aan ugu yeerno ha isticmaale ku eh, nin baa yimid ma nin dhanyaro wuxuu ah kule dhanyaron baa hormarin ahaa yimid meeshii meeshuu soo istaagay show marmarka qaarkood waxaa ku indha tiri moogtay broseska waxa la dhaho liibanow Sure.
macnaha waxaa lagu dhihi haddaad saaysaa aragto ama ruux qoraya sidan ku dheh Qo- eh, qoriga dhig eh, xa- eh, bahasha dhig dheh hadduu dhigi waayo eh, u dig hada- moogtay haddaadan aadan isticmaalin qalbigaaga iyo maskaxdaada iyo xaaladdu waxa ay tahay Waa sax.
asaa un aad isticmaasho un waddadii un aad tiraahdo marar badan bay dow kaala dhici moogta Waa sax.
ninkii marka ma fiirinaba waxaan waa islaan waa islaan duq ah waa islaan xanuunsan wixii oo dhanba maba usan ma soo show ma soo gelin Sax.
wuxuu yidhi uun kow way miidi bay haysataa laba way amar diidan tahay saddex eh, xaggaagay usoo dhaqaaqaysaa taysuu marka ku dhuftay baashan korontada ah waa sax haddii islaan duqa bay ahayde wayba way dhacday dhulkay madaxa ku dhufatay haartaag miyaa ku dhacay mise madaxii wax yar kadib isbitaalkay ku dhimatay arrintii ade waxaa miyan laba sano miyayd meelahaasoo karayd austraaliya oo dhan bay qabsatay arrintaas lahaay waan ogaa haa aad bay u qabsatay aad baa looga hadlay markaasaa booliskii iyo halla qab waxay lagu sameeyo halla waxay dadkii waa ka cad qasab xataa waxay ku noqotay booliskii iyo nidaamkii inay dhahaan ninkii hadda waxaan malaya mar dhawaataan maqlaya maxkamadadaa baa la saarayaa Eh, inay maaragtay wuxuu uu sameeyey Sax.
arrintaana waxaa dee u ahayd eh, ruuxii ayaa wuxuu ahaa arrintii isqaban weyday nin dhan oo caafimaad qaba oo haddana askari ah oo si kasta uga xoog badan yaa ruux haween ah oo haddana waayeel ah oo duq ah oo haddana xanuunsan Sax.
yaa keliya mindi bay haysatay ayuu hub u isticmaalay Eh, waxaana isii mar hadda hadduu qoro dheer intuu soo qaato oo dheer You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.